bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العاalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlih وأصxaabه أجmعيn ama bعd qala الإmam الbخhariي raximh اllah taعaalى baabu sawmi الdahri zamanka ama sanadka soonkiisa xukunka kusoo arooray cadayntiisiibuu u baab yahay yani baabkan wuxuu uga hadlayaa sawmu dahri hal yushracu ow laa qofku inuu sanadka oo dhan iska soomo ama zamanka oo dhan uu soomo ayb oo maalmaha ciidda labada maalmoodoo ciidda keliya uu iska dhaafay inta kalena soon uu wado arrintaa xukunkeedu maxay tahay qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic alximsiyu qaala akhbaranaa shucaybun can الzuhriyi qaala akhbaranii saciid bnu اlmusayab wa abuu salamata bnu cabdiraxmaan ana cabdallaahi bna camrin qaal ukhbira rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalama rasuulka ayaa loo sheegay annii aquulu anigu inaan dhahayo wallaahi ilaahay baan ku dhaartee la asuumanna nahaara maalinta waan soomayaa wala aquumanna alleyla habeenkiina waan taagnaanayaa salaadaan u taagnaanayaa maa cishtu inta aan noolahay yacnii muddata cayshii inta nolosheydu ay jirtaba waa taagnaanaya oo waana soomanaana maalinkii habeenkiina waa taagnaanaya faqultu marka waa sawmu dahri waa siyaamu dahriga hadda uu sheegayo faqultu lahu waxaan ku yidhi markaa qad qultuhu waan idhi marka maxbaa ka xadfan meesha oo nebigaa su-aalay war adiga soomaha qofka sidaa layga soo gaarsiiyey haah buu yidhi qad qultuhu waan idhi biabii anta wa ummii hooyaday i aabbahay waxaa tahay mid lagu furto qaala waxa uu yidhi fa innaka laa tastadiicu ma karaysid daalika arrinkaas ee fa sum soon wa afdir afur arrintaa ma awoodi kartida soon afurna wa qum istaag wa nam seexo waqtina seexo waqtina markaa salaada leylku u istaag wa sum min ashahri bisha waxaad ka soontaa alaaata ayaamin saddex maalmood fa ina alxasanata xasanadu bicashri amhaalihaa toban laabkeed yaa lagu abaalmariyaa xasanadu marka waa toban laab saddex maalmood haddaa bishii ka soonto soddon maalmood adoo soomay bay la mid tahay xagga ajarka waxa aad ka raadinaysid soomu dahri saddexda maalmood baa ka helaysaa wadaalika kaagaasina midlu siyaami dahri oo kale weeyaan yacni marka ishkaal baa meeshaan imaan karo waxaa la dhihi karaa sowmu dahriga hadduu xun yahay maxaa wax loogu shabbahay mushabbaha iyo mushabbahu bihigana mar walba mushabbahu bihiga ayaa sarreeyo ayb tan marka waxaa lagu jawaabay ajriga aad ka raadinaysid adiga sowmu dahriga aad ka rabtid ood maalin walba in ajar lagaaga qoro aad rabtid waxaad ka helaysaa haddii ajar laga heli lahaa kaas wuxuu kaaga sugnaanayaa saddex maalmood bis oo aa soonto saas ku dhigan yahay qultu waxaan idhi innii aniga utiiqu waxaan awoodayaa afdala min daalika intaa wax ka dheeraadsan ka dheeraad badan qaala waxa uu yidhi fasum yowman maalin soon wa afdir yowmayni laba maalmoodna afur hal maalin soon laba maalin afur qultu waxaan idhi innii utiiqu waxaan awoodayaa afdala min daalika kaagaas wax ka badan qaala waxa uu yidhi fasum yowman maalin soon wa afdir yowman maalinna afur fadaalika kaagaasi siyaamu daawuud calayhi salaam nebiyullaahi daawuud soonkiisii waayo wa huwa afdalu siyaami soonyaalkana isaga ayaa ugu fiican faqultu waxaan idhi innii udiiqu afdala min daalika intaa wax ka dheeraad badan ayaan awoodaa faqaala nebiyu sala allahu calayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa afdala min daalika kaagaas wax ka fiican oo ka fadli badan oo ka dheeraadsan ma jiro ayb marka inta ugu yar oo qof uu soomi karo waa nisfu dahri sanadka barkiisa oo yacni an yasuuma yowman oo yuftira yowman wax kaas ka sii badan oo la yeelaa qofka naftiisay dhibaysaa daacaad fara badan oo samayn lahayna oo laga yaabo inay soonka xataa ka fadli badan yihiin ayuu kari weynayaa marka qofka ayb hadduu soon ku mashquulay ibnu mascuuda waxaa laga wariyey cabdullaahi bnu mascuud ayaa waxaa laga wariyey inuu dhihi jiray aad uma soon badnayn baa la yidhi oo isagu maalin kasta ama sida cabdullaahi bnu camar soonka kuma ahayn markaasaa la yidhi maxaa dhacay waxaan ka baqayaa buu yidhi soonka inuu iga tegsiiyo daaco aad uga fadli badan oo markaa uu ku sheegay qiraa'ada iyo qiyaamuleylka iyo habeenkii cabdullaahi bin mascuud marka nin qaari ah buu ahaa qur-aanka aad u yaqaanay marka wuxuu leey haddaan maalinkii soomo sidii la doono salaatuleylka uma tukan karo soon sunno ah iyo salaad sunno ahna salaad sunnaha fadli badnaanaysa dabcan markay sunnada joogto ayb marka waxaa laga yaabaa qofka masaalix kaleo dadka uu u haayeyna oo isaga waajib ku ahaydna inuu hadhow kari waayaa dhici karto ayb xadiidku marka wuxuu tilmaamay sowmu dahri in nahyi uu ku soo arooray macnihiisu xadiidku wuxuu tusayaa sowmu dahrigu inuu nahyi ku soo arooray oo ugu yaraan inuu karaaho yahay ayb ibnu xajarna baabka dambe ayuu ku dhex baxsin doonaa baabu xaqi اlأhli fi اsawmi baabu bayaani xaqi اlأhli ehelkii xaqoodii caddayntiisiibuu u baab yahay fi sawmi soomka dhexdiisa yacni ehelka xaqa ay soonkaaga ku leeyihiin caddayntiisiibuu u baab yahay rawaahu abuu juxayfata ayaa wariyey can اnebiyi sala اllahu calayh waali wasalama oo yacni haddaad iska soonto adiga maalin walba aada sooman tahay ehelkaagii xaq bay kugu leeyihiin soonkaagii marka waxbaa inaad ka soontana la rabaa iyaga xaqoodana aad ka siiso ayb qaala xadaanaa camru bnu caliyin wahuwa abuu xafsin ilfallaas qaala akhbaranaa abuu caasim wahuwa nabiil addaxaaku bnu makhlad can ibni jurayjin qaala samictu caطaa'an ana abalcabaas ashaacir abulcabaaskii shaacirka ah akhbarahu wuxuu sheegay annahu samica cabdallaahi bna camrin inuu ka maqlay radia allaahu canhumaa yaquulu isagoo dhahayo balaqa annabiya sala allahu calayh waalihi wasalama nebiga waxaa soo gaartay annii asrudu sawma aniga inaan soonka taxaayo oo soonkii yacnii aan isku daba tixaayo wa usalli leyla habeenkiina aan tukanayo fa imaa arsala ilaya waa ii soo cid diray oo qof buu ii soo diray wa imaa laqiituhu ama anaa la kulmay labadaabay mid ahayde faqaala waxa uu yidhi alam ukhbar miyaan la ii warramin annaka tasuumu inaad soomaysid walaa tufdiru aadan afuraynin wa tusallii aad tukanaysidna habeenkii fa sum soon wa afdir afur wa qum istaag wanam seexo fa inna licaynayka labadaada indhood calayka xadan dheef ayay korkaaga ku leeyihiin wa inna linafsika nafsadaada iyo waahlika iyo ehelkaagana calayka xadan dheef ayay korkaaga ku leeyihiin ayb qaala waxa uu yidhi innii la aqwaa lidaalika innii anigu la aqwaa mid karaya oo awoodayaan ahay lidaalika kaagaas qaala fasum soon siyaama daawuud calayhi salaam nebi daawuud soonkiisa qaala waxa uu yidhi wakayfa sidee buu ahaa nebi daawuud soonkiisa qaala waxa uu yidhi kaana yasuumu yowman maalin ayuu soomaayey wayufdiru yowman maalinna waa afuraayey walaa yafiru mana cararaynin idaa laaqaa haddii uu cadowga la kulmo geesinimana waa lagu ammaanay marka culimmada marka waxay dhaheen in meeshan lagu keena tan waxay keenaysaa haddii uu maalin walba qof soomo ou ahaan lahaa jihaadka iyo cadowga iska la dagaalankiisa karti uma yeesheen ayb oo quwadiisai xooggiisii bay nusqaamin lahayd ayb marka inuunan cadowgiisa ka cararin waxaa keenaysay soonkana waa soomaayey maalmana waa afuraayey ayb wa kaana yasuumu yowman wayuftiru yowman ayb qaala waxa uu yidhi markaa ibn cabdullaahi bnu camar waaye man lii yaa ii damaanad qaadayo bi haadihi khasladan dambe yaa nebiyallaahi nebiga ilaahayo man lii yacni meeshaan maxduuf baa ku jiro man yatakaffalu lii yaa aniga ii kafaalo qaadayo ii damaanad qaadayo bi haadihi tan inaan samaynayo khasladan ugu dambayso wa kaana laa yafiru idaa laa qaada ayb yaa nebiyallaahi nebi allow qaala marka haddaan ha nusna sooma nusna afuro tan yaa ii damaanad qaadaya qaala caطaa'un caطaa waxa uu yidhi laa adrii ma ogi kayfa dakara siyaama alabad sida uu u sheegay weligeed soonka la soomo qaala اnabiyu sala اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi laa saama man saama alabad laa saama ma soomin man saama qofkii soomay alabadda weligii qofkii soomay waa soomu dahriga laa saamadan marka laba macnaa ku jiro macna aducaa iyo ama macna alkhabar hadda macnihii aan macnayna waa khabar ahaan laa saama maba soominba man saama alabad weligiis qofkii soomay ayb oo yacni ma soomintaa marka maxaa laga wadaa xaqiiqadii sharciga qof soomay ma aha qofkaas macno kalena waa ku jiraa bay culimmada dhaheenoo laa saamadan inay habaar tahay laa saama allow ounan soomin man saama alabada qofkii weligiis soomay oo habaar marka meeshaas inuu ku jiro meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa baa layidhi sawmu dahri ugu yaraan inuu karaaho yahay maxaa yeele labay mid tahay khabar hadday tahayna dee nebiga warkiis waa run ninkii weligiis soomay maalin kasta soomay ma soomin waa sax haddii nebiguba uu leeyahay ma soomin dee maba soominba hadday habaar tahayna iyadaaba ka daran banaan shay nebigu uu habaaray in la yeelaa maba ahan basidaasay yidhaahdeen meeshaa marka laa saama man saama alabad buu ka bixiyey ibnu xajar marka oo wuxuu yidhi wastudilla bi haada xadiidkan waxaa loo deliishaday calaa karaahiyati sawmi dahri sawmu dahrigu inuu karaahayahy qaala bnu tiin istudilla calaa karaahatihi min hadihi alqisati min awjuhin siyaabo kala duwan ayay qisadaanu u tusaysaa inuunan bannaanayn sawmu dahrigu karaaha inuu yahay kow nahyuhu sala allahu calayh waali wasalam can iziyaadati nebigu wuxuu reebay maalin dhaaf in laga badiyo soonka haddii maalin dhaaf laga badiyo soomu dahri buu noqonaa soo maah waana suuradii uu reebay wa amruhu amridiisoo bian yasuuma inuu soomo wayufdira uuna afuro war soon afur leh amarkaana wuxuu keenayaa inaan laysku daba tixin soonka wa qowluhu iyo qowlkiisa hatusayo laa afdala min daalika war waxaa wax ka badan oo ka fadli badan ma laha maalin dhaaf wax ka badan waa la waayey wa ducaa'uhu calaa man saama alabad iyo inuu habaaray ninkii weligiis soomo laa saama man saama alabad intaasoo meel ayuu ka tusayaa xadiidkan wa qiila waxaa la yidhi macnaa qowlihi laa saama annafyu ay maa saama ma soomin waa ka qowlihi tacaala falaa sadaqa walaa salla waa khabar habaar ma ahanna waa la yidhi wqowluhu fii xadiidi abi qataadata cinda muslim waqad su'ila can sawmi dahri ayaa nebiga la weydiiyey laa saama walaa afdara buu yidhi mana soomin mana afurin mana afurinoo waxaa weeyaan nin wax cunay maaha mana soominoo waxbaa kaga soo noqonayo soonkaas wa fii riwaayati tirmidiyi lam yasum walam yufdir wahuwa shakun min axadi riwaatihi wa muqtadaahu annahumaa bimacnan waaxid walmacnaa binafyi annahu lam yaxsul nafyiga haddii lagu macnaayo annahu lam yaxsul uma soo xasilin ajru sowm soonka ajarkiisa muxuunan uga xasilina limukhaalafatihi mukhaalafada uu la yimid walam yufdir mana afurin nafyigaana maxaa laga wadaa liannahu amsaka waa ninaan waxba cunin oo cuntadii ka soomay wa ilaa karaahati sowmi dahri sowmu dahrigu karaahadiisa waxaa ku tegay mutlaqan si kastoo uu yahayba dahaba isxaaqu wa ahlu daahir wa hiya riwaayatun can axmed washada bnu xasmin faqaala yaxrumu ibnu xasmi isaga wuxuu yidhi waaba xaaraam waa xaaraamtaas hadda mana foge ogow habaarka nebiga marka la fiiriyo iyo ma fogaanaysa iyada laftirkeeda warawa bnu abi shaybata biisnaadin saxiixin can ibni camrin shaybaaniy qaala balaqa cumara cumar waxaa soo gaaray ana rajulan nin yasuumu dahra nin soonka isku tixa ayaa loo sheegay sanadka dhan sooman fa ataahu waa u yimid facalaahu bidirati ushiibu kor ugu qaaday yacni waa garaacay wa jacala yaquulu wuxuuna bilaa u gudagalay inuu dhahayo kul yaa dahriyu war midkan dahriga ahow cun ayb wa min ariiqi abi isxaaq ana cabdiraxmaan ibni abi nucaym kaana yasuumu dahra zamankuu soomi jiray faqaala camru bnu maymuun camru bnu maymuun alwdi ayaa wuxuu yidhi low ra'aa haada asxaabu muxammadin ninkaan haday arki lahaayeen asxaabta nebiga la rajamuuhu waa dhagaxyay lahaayeen واxtajuu أyضا bxadiiثi abi muusى man saama الdahra duyiqat calayhi jahannam ninkii dahriga soomo jahannamaa lagu soo ciriiriyaa oo jahannamaa dhinac kasta ka ciriirinaysa dayiqat calayhi jahannamu jahannamaa ciriirinayso ayb wacuqida biyadihi gacantiisaana la xiraa أخرجه أحمد والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وظاهره أنها تضيق عليه حصرا له فيها لتشديده على نفسه وحمله عليها ورغبته عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيدة جانب اللوغو عريرنا ينوحي تهي وليهي الجزاء من جنس العمل إساء عريري نرشه اسكت لبي يدي بأمرك اللوغو عريرنا يا إساء iyo naftiisa oo dhibay oo weeraray iyo sunnadii nebiga uu khilaafay ayb iyo wactiqaadihi ana gayra sunnatihi afdalu minha ictiqaad kalena meeshan waa ku jiraayo sunnada nebiga wax khilaafsan ayuu u maleeyaa inuu ka fadli badan yahay sunnada nebiga sal l slam maxaa yeele nebiga sunnadiisu siyaamu dahri ma ahayn ninkaanina muxuu u soomayaa dahriga oo dhan si uu ajar badan u helo waa marka jiho layska ciqaabi karo waay waxaas uga wada wahaadaa yaqtadi alwaciida ashadiida fayakuunu xaraaman buu noqonayaa marka qolada xaaraamka marka intaasoo deliil ah bay keeneen wa ila alkaraahati mutlaqanna waxaa ku tegay dahaba ibnulcarabi min almaalikiyati wadahaba aakharuuna kuwo kalena waxay ku tageen ila istixbaabi siyaami dahri waaba sunnay dheheen kuwo kale liman qawiya calayhi qofkii awood u leh walam yufawid calayhi xaqan xaqna aan tagsiinaynin wa ilaa dalika dahaba aljumhuur ee shardigan sida loo helaaba adag bannacam nin maalinta kastaa sooman sida uu xaq ku tagsiinaynin ayaa la rabaa iyada laftirkeeda in la hela waa dhib badan tahay maxaa yeele ilmaa ku xidhiiraan inuu u shaqeeya loo rabaa xaas baa ku xidhiirto xaq ku leh naftii baa xaq ku yeelanayso jismigii jasadkii baa xaq ku leh waa lasoo ziyaaranayaa martibaa u imaanayso xaq bay ku leedahay martidii inuu isagana soomanaado martidana ay iska wax cunaan martidu waa ka xishoonayaan waxaas oo kale waana soo marnay waina lidayfika calayka xaqan waxaasoo dhan baa marka waxay u baahan tahay in la taxqiijiyo ayb iyo adiladan faraha badan nahyigana qaar baa waxay dhahayaan laa saama man saama alabad waxaa laga wadaa ciidda ninkii ku daro ninku waxay yidhaahdeen wuxuu dahri noqonayaa markau maalin kasta soomo ciidulfiriga iyo ciiduladxaadana uu ku daro kuwaas waxaa la yidhi markaas waa midda nebigu ou reebay dheheen nebigu midou reebay taas ma aha ta nebigu ou reebay adoo labada ciidood aan soomaynin haddana inaad maalin walba soconto ayuu reebay wuxuuna fadilay ugu yaraan soom maalin la soomo maalin la afro meeshaas marka waxaana ku tusinaysa macnaha isagaa waxaa ku tusinaayo ciiddu iyada daraf umaba ahanba soon habeenkii ma la soomi karaa hadda qofku habeen ma soomi karaa waa maya saasoo kale waa ciidda iyadana ciidda waa sida habeenoo kale ma la soomi karo maxalna umaba ahanba soon iyada maku jirta marka waxa laga hadlaayo ciidda baabu sawmi yowmin wa ifطaari yowmin baabu bayaani xukmi sawmi yowmin maalin soonkeeda xukunkiisa caddayntiisii wuu baab yahay iyo wa ifطaari yowmin maalin afurkeeda maalin dhaaf qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar wahuwa bundaar qaala xadaanaa gundarun wahuwa moxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucbatu can mugiirata qaala samictu mujaahidan can cabdillaahi bni camrin radia allaahu canhuma can innabiyi sala allahu calayh ali wasalama qaal sum soon min ashahri bisha xaggeeda alaaata ayaamin saddex maalmood ka soon qaala waxa uu yidhi udiiqu waxaan karayaa akara min daalika intaa wax ka badan famaa zaala kama tegin xataa qaala intuu ka yidhi sum yowman wa afdir yowman maalin soon maalinna afur fa qaala waxa uu yidhi iqra'i alqur'aana qur'aanka akhri fii kulli shahrin bil kasta qaala waxa uu yidhi innii udiiqu waxaan karayaa akara wax ka badan famaa zaala kama zuulin xataa qaala intuu yidhi fii alaain saddex maalmood ku akhri qur-aanka saddex maalmood ku akhri oo saddex maalmood haddaad ka yarayso waxay noqonaysaa marka qur-aankii xuduuddiisii iyo waxyaabahaas inaadan siinin halkanna marka waxaa ku jirta sum yowman wa afdir yowman taas buu ka rabaa baabu sawmi daawuuda calayhi salaam nebiyullaahi daawuud soonkiisii caddayntiisiibuu baab yahay qaala xadaanaa aadamu huwa bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa xabiibu bnu abi haabit qaala samictu abalcabaas almakiya wa kaana shaaciran buu ahaa nin gabyaa ah wa kaana wuxuu ahaa ninkaasi laa yutahamu fii xadiidihi xadiidkiisa inaan la tuhmaynin muxuu u yidhi marka sidaan wa kaana shaaciran wa kaana laa yutahamu fii xadiidihi dadka shucarada ah gabyo haalib waxaa ka ah mubaalago iyo kabadbadin iyo xadgudub ayaa haalibka ah been lagama waynayo marka ninka shaacirka ninkan marka sidaasoo kale maahane wuxuu leeyahay shaacirba ha ahaadee wa kaana shaaciran taas aan leeyahay waa been yani iqa ma aha kama wadi buu ka wada oo ninkan marka waa iqo ibnu xajar marka wuxuu yidhi fiihi ishaaratun ilaa ana ashaacira bisadadi an yutahama ninka shaacirkaa wuxuu halis u yahay in la tuhmo fii xadiidihi lima taqtadiihi sanaacatuhu min suluuki اlmubaalagati fi اliطraa'i wagayrihi sanaacadiisa iyo shaqadiisaaba waxay tahay ka badbadin ninka shaacarka hadduu maanta qof ammaanayo waxaa laga yaabaa inuu aad uga badbadiyo waxyar ka bacdina yani caydiisa inuu ka badbadiyo haddana hal meel ma taagna shaacirku badan waxaa laga yaabaa ninuu aad u ammaanay bacda sana ama dhowr bilood ka bacdi inuu haddana aad u caayo ma qofkaas marka been lagama ma laga weynayo faakbara araawi canhu raawiga ka warinayo marka wuxuu sheegay annahu maca kownihi shaaciran isagoo shaacir ah kaana gayra mutahamin inuu ahaa fii xadiidihi wa qowluhu uu yidhi fii xadiidihina yaxtamilu marwiyahu min alxadiidi الnabawiyi kaana laa yutahamu fii xadiidihidaas xadiidka nebiga inuu ka wado waa dhici kartaa buu wayaxtamilu fiihi maa huwa acamu min dalika wax ka caamsanoo xadiidka nebiga iyo xadiidu naasna waa laga yaabaa wahaani alyaqu midda dambaana u haboonaansho badan wailaa lakaana marquuban canhu hadduu dadka been u sheego xadiidkayowna ma been ka sheegine lagama qaateen xadiid ma ogtahay marka midda dambaa inuu dadka xataa markuu u sheekaynaya inuu run sheegi jiray wاlwaaqicu anahu xujatu cinda kuli man akhraja صaxiixa ayb waaqicuna waxaa weeyaan xujo inuu yahay cinda kuli man akhraja صaxiixa usoo saaro dhan waafsaxa bitowfiiqihi waxaa caddeeyey axmedu wabnu maciin waakharuuna iyo kuwa kale ayb qaala wuxuu yidhi samictu cabdاllaahi bni camr bni اlcaas radia allahu canhuma qaal qaala lilnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu igu yidhi inaka latasuumu dahra wakhtigoo dhan baad soontaa adiga wa taquumu leyla habeenkii baad istaagtaa faqultu nacam baan idhi haah qaala waxa uu yidhi innaka adiga idaa facalta daalika haddaad kaagaa samayso hajamat lahu alcaynu hajamat alcaynu inshii baa ku weerarayso lahu kan dartiis bay isha ayay ugu weerartamaysaa yacnii hajamat lahu alcaynu ishaadaa ku weerarayso say kuu weerarayso ku weeraraysa marka dambe isha waa nuqsaamay araggii baa kaa nuqsaamay baahidaas badan iyo dacfigaas faraha badan ishaadii marka inay nuqsaanto ayay keenaysaa wanafihat lahu nafsu nafsadiina way u daciifaysaa laa saama ma soomin man saama dahra qofkii zamanka soomay ama allow uunan soominoo soon loo qorin man saama dahra sowmu alaaati ayaamin saddex maalmood soonkeed sowmu dahri kullihi sanadkao dhan adoo soomayoo kale qultu fa innii udiiqu akara min dalika wax ka badan baan awoodayaa qaala wuxuu yidhi fasum soon sowma daawuud calayhi salaam nebi daawuud soonkiisoo kale kaana yasuumu yowman wa yuftiru yowman walaa yafiru maca rari jirin idaa laaqaa meeshaan cabdullaahi bni camr bn alcaas imaamu dahabi tarjamada cabdullaahi bni camr bni alcaas ayuu wuxuu ka bixiyey qisadan markuu ka sheekeeyey ayuu wuxuu yidhi qofka haddii uu la yimaado salaada shanta salaadood hadduu jamaaco ku tukado wakhtiga ku ilaaliyo oo shuruudeeda arkaanteeda ilaaliyo bisha soonka uu soomo maalkiisa uu sakada ka bixiyo alamru bilmacruuf wanahy canilmunkar uu la yimaado hadduu ahal u yahay deriskiisa ounan dhibin nafaqada ehelkiisa uu bixiyo waxyaabahaasoo dhanba witirka uu tukado salaatuduxada uu tukado rawaatibta uu la yimaado afkiisii uu ka adkaado waxa uu yidhi intaasaa wadaa'if waaweynba ah buu yidhi oo qofka laga yaabo inay geliso min khiyaari cibaadi illaahi saalixiin ayb marka laakiin hadduu hal cibaado uu aad iskugu mashquuliyo kuwii kala tegayaan maslaxadooda laakiin hadduu isku dheeli tiro sida ugu fiican saas waay nebigana taasuu dadka faraya ayb qaala xadaanaa isxaaqu bnu shaahiin alwasiti qaala xadaanaa khaalid bnu cabdillaahi wahuwa طaxaan can khaalidin اlxadaa huwa khaalid bnu mihraan can abi qilaabh wahuwa cabdullahi bni zayd aljarmi qaala akhbaranii abulmaliix qaala dakaltu maca abiika aabbaha ayaan la galay calaa cabdillahi bni camr bni اlcaas aniga ee aabbaha baa cabdullahi bni camr bn lcaas u galnay faxadaanaa wuxuu noo sheegay ana rasuula اllahi sal l slama nebiga in dukira lahu isaga loo sheegay sowmii soonkaygaa loo sheegay buu yidhi nebiga fadakhala calaya waa ii soo galay fa alqaytu lahu wisaadatan barkin ayaan u dhigay min adamin ka samaysan maqaar xashwuhaa shayga lagu cubayna liifun uu yahay qumbe ama yacnii liif uu yahay qumbaha farqiyadiisa iyo la dhexgeliya fajalasa cala alardi dhulkiibuu ku fadhiistay marka isagu nebiga barkin wuxuu ugu dhigay de nebiga waa weyneynayaa dabcan wahuwa ahlun litacdiim nebiguna ahlu u yahay in la weyneeyo dabcan nebigana marka waa tawaaduco fajalasa cala alardi dhulkiibuu ku fadhiistay wa saarat ilwisaadatu barkintiina waxay noqotay beynii wa beynahu ani isaga dhexdeena faqaala wuxuu yidhi amaa yakfiika miyounan kugu filnayn min kulli shahrin bil kasto alaaatu ayaamin saddex maalmood miyaanay ku kaafinaynin bil kasto qaala waxa uu yidhi qultu waxaan yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow yani ka badan baan awoodaa qaala khamsan shan maalin qultu yaa rasuula allah qaala sabcan toddobo qultu yaa rasuula allah qaala tiscan qultu yaa rasuula allah qaala ixdaa casharata uma qaala nabiyu sal l slam laa sawma soon ma ahaanin fowqa sawmi daawuud calayhi salaam nebi daawuud soonkiisa ka kor sharu dahri huwa isagu sharu dahri weeyaan zamanka barkiisa sum yowman maalin soon wa afdir yowman maalinna afr waa kaa marka nebiyulaahi daawuud soonkiisa sidaasoo ay tahay taa laftirkeeda rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagu maalin dhaaf uma soomi jirin nebiga soonka nebiga wuxuu ahaa saddex maalmood bil walba inuu ka soomo maalmaha imaan doona sunanimadeeda sheego oo sheegay isniinta iyo qamiista ayuu soomi jiray nebiga sal haddii soomu daawuud ou fadli badan yahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo kaas muxuu u samayn waayey kaa marka waxay yidhaahdeen culimmadu waxay ku xirnaanaysaa shaqada nebiga ou hayey oo soonka ka fadli badana ka badnayd oo lowlaa ou soonkan ku yani ou ku dadaali lahaa isaga yacni shaqadii nebigu hayey yacni way ka badnayd shaqadii nebiyullaahi daawuud maxaa yeele rasuulku ummadda o dhanaa loo soo diray oo dacwadiis waa ka caamsanayd muhiimaad fara badan oo isaga markaa ou lahaana waa jirtay oo soonkaani ka fadli badan meelahaasaa marka yacni fadliga oo uga imaanaya ayb baabu siyaami albiid ay siyaami ayaami albiid maalmaha caddada soonkeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ayaamulbiid marka waa maalmaha caddada ayb ayaamulbiidkaasna marka waa laysku khilaafay maalmaha ay yihiin qiila almuraadu bilbiid allayaali habeenada wahiya alatii yakuunu fiiha alqamaru min awali illeyl ilaa aakhirihi ayb habeenka yani awalkiisa ilaa aakhirkiisa ou ahaanayo bishu ay joogayso xataa qaala aljawaaliiqiyu man qaala alayaamu albiid fajacala albiida sifata alayaami faqad akhdaa qofkii marka ayaamta biidka sifo uga yeelay waa gafay buu yidhi wa fiihi nadarun lianna alyowma alkaamila huwa annahaaru bileylatihi maalinka kaamilkaa yani isaga wuxuu ka wadaa inuu yidhaha yowm iyo biid miisgelayaan biidka waxa habeenka waayo waxaale maalinta iyada ma lahan sifo ma looga dhigi karo marka ayaamaha waxaa la yidhi alyowm marka la idlaaqo yowmka kaamilka habeenkiisana waa ku jiraan wax dhibo ay leedahay marka male haddii laga sifeeyo walaysa fi shahri yowmun abyadu kulluhu ilaa haadihi alayaam bishana kuma jiro dhexdeeda maalmo ou caddaanaya kulligeed ilaa maalmahan maalin lianna leylaha abyadu habeenkeeda waa cad yahay wa nahaaruhaa abyadu fasaxa qowlu alayaami albiid marka in la dhaho cala alwasf marka maalmahaas ayaamulbiidka ah saddex maalmood waayo maalmaha ay ka bilaabmayaan marka waa maalmahee labayo toban saddexiyo toban afariyo toban waa layidhi saddexiyo toban afariyo toban shan iyo tobanna waa layidhi ayb maal waxyaabo kalena waa la tilmaamay waa la sheegay ayb buhaari isaga marka ayaamulbiidka waa kuwa sheega alaaa casharata wa arbaca casharata wa hamsa casharata saddex-iyo toban afariyo toban shan iyo toban saasaana u badan yanii maalmahaas marka in la soomo soonku maalmahaas saddex bishii saddex beri in laga soomo maalmahaasaa weliba fadli badan haddii la waayana bishii awalkeeda aakhirkeeda bishii un saddex maalmood la imaw soonkeeda siyaamu dahri waa kuu gudmayaa ajriga ajriga siyaamu dahri laga heli lahaa ayb xadiidka marka abu daawuud u wariyaana tusayo caa-isha waxay tiri rasuulka sala allahu calayh ali wasalama bisha awalkeedana waa ka soomay saddex beri dhexdeedana waa ka soomay aakhirkeedana waa ka soomay qaala xadaanaa abu macmar qaala xadaanaa cabdulwaaris qaala xadaanaa abu tayaax qaala xadaanii abu cuثmaan wa huwa abu cuثmaan annahdi cabduraxmaan ibni mul can abi hurayrata radia allaahu canhu qaal awsaanii khaliilii wadaygayga wuxuu igula dardaarmay sala allahu calayhi wasalama bialaain saddex siyaami alaaati ayaamin saddex maalmood soonkood ayuu igula dardaarmay min kulli shahrin bil kasta wa ragcatayi duxaa duxada labadeeda ragco wa an uutira inaan witirka tukada qabla an anaama intaanan seexanin ka hor meeshaa marka saddexda maalmood soonkooda hadda waa idlaaqay laakiin waxay ku fadli badan tahay ayaamulbeedka oo xadiid baa wuxuu ahaa nasaa-i oo warinayo asxaabu sunan ay warinayaan kaana rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam ya'murunaa an nasuuma albiida alaaثa casharata wa arbaca casharata wa hamsa casharata wa qaala hiya ka hay-ati اdahri waxaa kaloo nasaa-i wariyey siyaamu alaaثati ayaamin min kulli shahrin siyaamu اdahri ayaami اlbiid sabiixata alaaثa cashra subaxa yacnii saddex iyo toban ay bishu tahay inaa soonku soo kaco ayaamulbiidka saddexda maalmoodoo halkan lagu idlaaqay ama lagu tilmaamay ayaamulbiidka ayay ku fadli badan tahay sida axaadiidtaas kale ay sheegeen baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man zaara qofkii booqday qowman qolo falam yufdir cindahum agtooda aan ku afurin qolo ayuu booqday waana soomanaa qoladii marka cuntay u keeneen ma cunin oo waa iska dhaafo soonkiisa watay tarjamadan marka waxay ka hor imaanaysaa tarjamo hore oon soo sheegnay oo ahayd marka qofka haddii uu qolo booqdo soonka jebiyo haddii uu arrintaa ay owfaq u tahay arrintaas marka ayuu tilmaamay tarjamo hore uga soo hadlay tarjamadanna marka inuunan soonka jebinin w martidaas darteed yacnii isagaa marti ah wuxuu u martiyey dad dadkiibaa cunto isku kallifeenoo cuntay u keeneen inuu iska dhaafo marka oo cuntadii uu ka tago soonkii uu wato tii horena waxay ahayd inuu cuno oo soonka uu jebiyo ee labada labada xaaladoodba laba xaaladoo kala duwan ku xambaar ayb haddaad is leedahay ninkan amau kaaga xumaadaa isku kaa kallifayoo isu yacnii qarash isgeliyeyoo adiga ikraam uu ku ikraamayo darteed ay tahay soonkuna uu sunno yahay khaadirkiisa ilaali iska afar ayb waa yeeli kar haddii aynan sidaas ahaynna markaas ood soonkaagiina wada karta isagana aanu qalbigiisa ayna waxbana aynan gelaynin soonkaaga iska wada labadaba marka in la samey karo qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanى wahuwa abu muusa zamin qaala xadaanii khaalidu huwa bnu اlxaariث qaala xadaanaa xumaydu can anasi radia allahu canhu dakhala اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebiga wuxuu u galay calaa ummi sulaym faatathu bitamrin timir ayay ula timid iyo wa samnin subag qaala waxa uu yidhi aciiduu samnakum subagiinna celiya fii siqaa'ihi sibraarkiisii ku celiya wa tamrakum timirtiinnana celiya fii wicaa'ihi weelkeeda ku celiya fa innii saa'imun anigu waa soomanahay ayb waa kan marka tarjamada maxalushaahidka uma qaama ilaa naaxiyatin dhinac ayuu istaagay min albeyti guriga ka mida fa sallaa waa tukaday hayra almaktuubati salaad aan farad ahayn oo yuu tukado sunno ah marka nebiga salaadiisiiba wax ka siiyey gurigaas salaadda nebigana barakay ahayd fa dacaa liummi sulaym ummi sulaym ayuu u yeedhay wa ahli beytihaa iyo qoyskeeda fa qaalat ummu sulaym ummu sulaym waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow inna lii waxaa ii sugnaaday oon leeyahay khuwaysatan meeshaa marka dabdiga sidii loo dabdiyay waxay tahay khuwaysatan saadkii marka in la shido meeshaana meelaha waxay ka mid tahay layska dhaafay iltiqaa'u saakinayn iyagoo uu yacnii uu jiro ayaa layska dhaafay maxaa yeeley khuwaay ya-da hadday reeban tahay saadkanna uu shidan yahay saadkan shidan waa laba saad oo mid uu reeban yahay midna xarkaysan yahay ayb laba saakin ayaa marka meeshaas kulmay soo maa huwaay ya-diyo reeban iyo saadkaanoo reeban isaga ilaa saadka haddii la shido hal saadoo reebanoo hore iyo saad kale oo xarakaysan oo laysku qabtay waay laysku idqaamay oo laysku shaday marka waxaa kaloo la yidhi bitakfiifna waa la aqriyey waa la dabdiyey khuwaysatan khuwaysatan haddii la aqriyo iyada wax iltiqaa ma jiro laakiin haddii la yidhaha ina lii khuwaysatan waana sida la yidhi iyadaa muqadam ah waa mima اktufira fiihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayo ina lii khuwaysatan yacni xaajo yar oo gaar ah ayaa ii sugnaatay qaala waxauu yidhi maa hiya maxay tahay qaalad waxa ay tihi khaadimuka khaadimkaaga anasun anas weeyaan xaajadan kaaleeya waxay tahay anas inuu kuu khidmeeyo khaadimkaaga anas inuu inuu ahaado ama waxaa la yidhi macnaheeda khaadimuka anas yacnii khaadimkaaga anas yacnii an tadcuwa lahu inaad u ducaysid marka qaala maa hiya qaalad waxay tidhi khaadimuka anasun khaadimkaaga anas yaan uriidu an tadcuwa lahu waxaan rabaa inaad u ducaysid famaa taraka kama tegin khayra aakhiratin aakhiro khayrkeed walaa dunyan adduunye khayrkeed kama tegin nebiga ilaa dacaa lii bihi waa iigu duceeye aad bay marka u anfacday ducadanna siduu sheegi doono anasna hooyadiis aaday u anfacday ayb markaasuu wuxuu yidhi nebiga sal l slam allaahuma arsuqhu ilaahu ku arsuq maalan maal oo waladan iyo ilmo marka ilaahu maal ku arsuq maal qofka in loo loo baryi karo ayaa laga qaadanaa oo la dhihi karo ilaahu maal sii qofkaaswaxba inaynan dhib lahayn inkastoo maalku uu tabiico iyo raacasho haddana badan yahay haddana marka maalka hadduu fiican yahay qof fiicanna ou haysto meel fiicanuu ku dhacaa marka oo nicma almaalu wuxuu ahaa xadiidkii nicma almaalu saalixu lilcabdi saalix maal fiican ayaa nicmo lahaaday addoon fiican ou haysto meel fiican buu dadku ka anfaca naftiisuu ka anfacayaa wuu fiican yahay markayb wabaarik lahu marka maalka iyo risqigii haddana iyo ilmihii haddana wabaarik lahu buu ugu duceeyey nebiga ilaahu u barakay marka haddii lagu barakeeyo maalka markaasu ku anfaca wabaarik lahu fa innii anigu waxa uu yidhi marka la min akari alansaari ansaarkan ugu badan baan ahay maalan xagga maalka waxadaatnii oo marka waxaa la sheegay beertiisa timirta geedihiisa timirta sanadkii laba jeer meelahaas inay dhali jireen waxadaatnii ibnatii gabadhaydii waxay ii sheegtay umaynatu ahayd annahu dufina lisulbii dhabarkayga kuwa ka soo go-ay waxaa la duugay buu yidhi maqdama alxajaaji albasrata xajaaj intuu basro soo galay bidcun wacishruuna wa mia boqol iyo labaatan iyo dhowr boqol iyo labaatan iyo dhowroo weladu sulbi ah daahirka xadiidku marka saasuu tusaa oo yacnii weladu wuxuu yidhi ama in laga wado lisulbiidu marka inay tahay wixii aniga iga farcanmay oo dhabarkayga uun ka farcanmay ilmihii oo dhalay iyo kuway sii dhaleen isagoo markaa nool ayaa boqol iyo labaatan la duugay dabcan kuwana waa joogay boqol iyo labaatan ay ka hormareen marka ilmo badana ilaahay siiye maqdam alxajaaj marka waxaa weye mansuubun binasci alkhaafid ay min awali maa maata lii min alwlaadi ilaa an qadimaha alxajaaj cunugii ugu horreeye iga dhintay ilaa intuu xajaaj basro soo galay waxay ahaayeen boqol iyo labaatan iyo dhowr waqaca dalika sariixan wadakara ana bnatahu اlkubraa umaynata ahbarathu annahu dufina lisulbihi ilaa maqdami اlxajaaj wakana quduumu اlxajaaj albasrata sanata hamsin waسabciin wa cumru anas xiinaidin wuxuu ahaa nayifun waamaanuuna sana siddeetan iyo dhowr jir waqad caasha anas bacda dalika ilaa sanata alaain wayuqaalu natayni wayuqaalu ixdaa watisciina ilaa meelahaasna waa noolaaday waqad qaaraba almia isagoo boqol ku dhowaaday boqol iyo labaatankan marka wuxuu yidhi meeshaan boqol iyo labaatan iyo saddex riwaaya sheegtay walaqad dafantu waxau yidhi waxaan duugay min sulbi siwaa waladi waladii marka laga reebay ilmahayga ilmahay dhaleen kuwa yacni aniga aan tooska u dhalay waxaan duugay buu yidhi khamsatan wa cishriina wa mia boqol iyo labaatan iyo shan buyb wfii hada alxadiidi markaa wuxuu yidhi ibnu xajar wafii hada alxadiidi xadiidkan waxaa ku sugan min alfawaaidi fawaa'id hayri maa taqadama wixii soo hormaray aan ahayn hayra maa taqadama jawaazu tasgiiri calaa macna taladufi la taxqiir yani in tani quwayisadaas taxqiir lagama waday waxaa laga wadaa taladuf ayb wa tuxfatu zaa'iri xadiidka waxaa laga qaadanaya qofka zaa'irka in hadiyad la siiyo bimaa xadara bigayri takallufin iyadoon laysmashquulin in layskallifin waxaa guriga yaalla in wax looga keeno wa jawaasu raddi lhadiyati hadiyada celinteedu inay bannaan tahay idaa lam yashuqa dalika cala almuhdi qofka hadiyeynaya haddaysan dhibaynin in la celin karo timirtiina iska ceshku yidhi nebiga sal l slam wuxuu ogaa inaysan dhibsanaynin iyaga wa ana akhda man radda man radda calayhi dalika lahu laysa min alcawdi fi lhibati yacnii qofkii hadduu ceshto wiciisii ou meeshii qasiinkiisii dhigto hibadiisii ou hibeynaayo ou celiyey ma aha oo hibada goormaan la celin karin sideeda bacda alqabdi qabla alqabdi iyada waa la celin karaa waxaa la yidhahdaa alhibatu qabla alqabdi min cuquudi waxaa weyaan aljaa'izati wa bacda alqabdina waxaa weyaan min alcuquudi allaazimati lagu noqon kari wa fiihi xifdu الطacaami wa tarku الtafriiطi fiihi wa fiihi waxaa ku jira xadiidka laga qaadanaya dhexdiisa ah xifdu الطacaami cuntada ilaalinteeda wa tarku tafriidi fiihi inaan lagu gabood falin cuntadan qaada nebigu wuxuu yidhi weelkeeda ku rida subagana sibraarkiisii ku shuba wa jabru khaaطiri اlmasuuri idaa lam yu'kal cindahu biducaa'i lahu qofkii lasoo booqday qalbigiisa in lagu kabo haddaan wax laga cunaynin duco loo duceeyo wa mashruuciyatu اducaa'i caqiba salaati waxaa kaloo laga qaadanaya salaad markii la tukada kadib ducada inay mashruuc tahay salaad sunaa buu nebiga tukaday waa ducaystay meelaha ducooyinka lagu aqbalay ka mid tahay bacda sala ayb sifo mucayana iyo hay-ad mucayanana oo yani hab jamaaciya oo salaadahoo dhan kadib la ducaystaa iyo waxaas ma lahaa jirin nebiga calayh isalaatu wasalaam iyadoo sidaas tahay wa taqdiimu salaati amaama alabi alxaajati waxaa kaloo laga qaadanaya salaada in la hormariyo amaama alabi alxaajati baahi haddaad qabto inaad ilaahay wax weydiisata rabto inaad salaad ka hormariso inay fiican tahay waadducaau bikhayri dunya waalaakhira khayr adduunye iyo mid aakhirana in lagu ducaysan karo waadducaau bikasrati almaali waalwalad ilmo badan iyo maal badan in lagu ducaysan karo wa ana dalika laa yunaafi alkhayra alukhrawiya khayrka aakhira ma anfinayso wa ina fadla ataqalluli min addunya yakhtalifu biikhtilaafi alashkhaas adduunyada oo yar ayaa fadli badan marka la leeyahay biikhtilaafi alashkhaas qof adduunyadiisu inay yaraataa u fiican qof adduunyadiisu inay badato inay u roontaha laga yaabaa qofku hadduu deeqsi yahay oo qof karam u dhashay oo fiican uu yahay inuu maal helo oo markaa ilaahay ugu sii dhowaado waa fiicantaha wa fiihi ziyaaratu alimaami bacda raciyatihi imaamku inuu booqan karo dadkiisa qaar ka mida raciyadiisa wa dukhuulu beyti rajuli fii kaybatihi qofka yani laakiin qofka imaamku marka saa laleeya qaaliga ka warran marka isaga nacam culimmada qaarkood culammada waxay dhahaan qaaliga maya isaga nacam qaaliga haddii waa booqan karaa laakiin hadduu inta booqdo wax loo keeno cunto iyo loo laysku kallifo cunto loo sameeyo macunaa mase macunayo kitaabul axkaaman ugu tegi doonaa wa dukhuulu beyti rajuli fii kaybatihi liannahu lam yaqul fii turuqi hadihi alqisati ina abaa talxata kaana xaadiran waxaa kaloo laga qaadanaya buu yidhi qofka gurigiisa in la geli karo isagoo ninkii uu ka maqan yahay ayb maxaa yeele abuu dalxa inuu joogay lama sheegin marka inuu joogayna waa dhici kartaa inuusan jooginna waa dhici kartaa laakiin anas ayaa joogeen dabcan mumayizoon ahaa dabcan anasna anasna mumayiz buu ahaa wax kala sooci kara wa fiihi iithaaru lwaladi cala anafsi xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya ilmaha in laga dooran karo nafta oo hadda umu sulaym nafteeda iyo wiilkeeda yay hormarisay wiilkeeday hormarisay iyada ma dhihin rasuul allo ii duceey aniga wiilka iigu duceeyey tiri taasna marka in la yeeli karo waxba dhiba ayna lahayn ducada nebiga min umuuri alaakhira waa meeshaa marka ibnulqayim madhabkiisa xoojinaysa wuxuu qabaa aliithaaru bilqurab inay bannaan tahay u qabaa isaga shay qurba ah inaad adiga naftaada ka doori kartid qof kale u doori kartid ajarka kaaga tegaayana waxaa ka helaysaa buu yidhi iihaarkaas zaadulmacaadka saasuu ku dhahaa laakiin imaamu nawowi isagu waa diidaa waxyaabaha qurbada qurbooyinka waxyaabaha oo aakhiro ilaahay loogu dhowaado ajarka laga helo qof walba inuu naftiisa aad ugula bakaylo waay oo uusa cid kale u qadimin oo isaga markaas uu isku hormariyo wa xusnu taladufi fi su-aali su-aasha marka yacnii in lagu aad loo xeeladeeyo wanaageeda ayb aad yani taladuf lagu sameeyo wa ana kahrata almowti fi lwlaadi laa yunaafi ijaabata adducaa'i bialabi kahratihim walaa alabi albarakati fiihim limaa yaxsulu min almusiibati bimowtihim wasabri calaa dalika min ahawaabi qofka inta ilmo la siiyo haddana ilmihii ay ka la'daan isagoo nool musiibo yacni waxaa weeyaan ma anfinayso in ducadaas la aqbalay nebiga ducadiisa loo aqbalay maxaa yeeley ilmihii markii la siiye musiibada lagu musiibeeyey xataa hawaab badanuu ka helaya ilmahana sabab u ah markaas wa fiihi ataxadudu binicami illaah ilaahay nicmooyinkiisa in laga sheekeeyo wa bimucjizaati اnabiyi sal l slama lima fii ijaabati dacwatihi min alamri الnaadiri wa huwa ijtimaacu kahrati اlmaali maca kahrati اlwalad iyo nebiga mucjizaa ku sugan xadiidka mucjiza nebiga nubuwadiisa tusayso maxaa yeele waxaa u kulmay ilmo badnaan iyo maal badnaan badanaa layskuma helaan wa kownu bustaani اlmadcuwi lahu saara yuhmiru maratayni fi sanati duuna gayrihi beeraha kale hal maray sanadkii dhalayaan isaga loo duceeyena labo mucjizada nebigay cadayna wa fiihi taariikhu biاlamri shahiir arin caan ah in lagu taariikh calaamad looga dhiga kara maalan abaar daranaa dhacday abaartaas calaamad waa laga dhigan karaa oo taariikh waa laga dhigan karaa abaartii heblaaye iyo wakhtigii heblaaye iyo in la dhihi karo dhib aanay aynan lahayn walaa yatawaqafu dalika calaa salaaxi mu'arakhi bihi shayga lagu taariikhaysanayo inuu wanaag lahaado qasab ma aha maxaa yeele adde xajaaj baa lagu taariikhaystay xajaajna wanaag badan ma lahayn wa fiihi jawaasu dikri اlbidci fii ma zaada calaa على cd ciqdi اlcashri khilaafa liman qasarahu calى maa qabla اlcishriin toban wax ka badan xataa in bidci loo isticmaali karo yani boqol iyo labaatan iyo dhowr labaatankii baa loo isticmaala waxaas fawaa'idu ka bixiyey marka xadiidkan baabu الsawmi min aakhiri الshahri bisha aakhirkeeda qaala bnu abi maryam qaala akhbaranaa yaxya bnu ayuub qال xadaثnii xumayd samca أنسa radي الlه canه can النabiy salى الlه عalيه alي wsلm cancanatu xumayd ayuu darteed ayuu meeshan wuxuu u keenay samاc tasriix baa markaa tasriix bisamca ku jira baabu sawmi soonkii xukunka ku soo arooray cadayntiisii buu u baab yahay min aakhiri shahri bisha aakhirkeeda la soomo bisha aakhirkeeda in la soomo waxa ku soo arooray qaala xadaثna slt بن mحamed qaala xadaثna mahdiy huwa بن maymuun can haylaana meeshaas maxuu idin dhig xaa ma u dhiga waxadaanaa abunucmaan qaala xadaanaa mahdiy ibnu maymuun qaala xadaanaa khaylaan ibnu jariir can muطarifin ayb can cimraana bni xusayn radia allahu canhuma can الnabiy salى اllahu alayh ali wasalam anahu saأalahu annahu sa'alahu waa su'aalay ow sa'ala rajulan ama nin ayuu su'aalay wa cimraanu cimraanna yasmacu ou maqlaayo faqaala wuxuu yidhi nebigu yaa fulaan hebelow amaa sumta miyaadan soomin sarara haada ashahri kelmaddan marka sarara macnaheeda ayaa war badan ka taagan yahay macnaheeda marshaan sharax haddaa fiirsaan wuxuu yidhi waasararu bifatxi الsiini almuhmalati wayajuusu kasruhaa sirar wadamuhaa surar waa muhalatu siin jamcu saratin ama suratin wa yuqaalu aydan surar jamcu suratin wa yuqaalu ayضa saraar bifatxi awalihi wa kasrihi siraar warajaxa alfaraau alfatxa ayuu rajaxay wahuwa min alistisraari macnaheedu waxay tahay min alistisraari guuraynta dheelmashada ayb qaala abu cubayd waاljumhuuru almuraadu biاsarari hunaa aakhiru shahri bisha aakhirkeeda laga wadaa sumiyat bidalika liistisraari اlqamari fiiha yacnii bisha ayaa wakti dambe soo baxaysa bisha habeenada ugu dambeeyo goorme goormaa la arkaa ay dhalana ay dhalataan fajarka agtiisa soo ma dhalataan ayb ama way qarsoonaataaba bishii habeenada ugu dambeeya bishii way qarsoonaataa iyadoo laftirkeeda ayb wahiya leylata amaanin wacishriina habeenka sideed labaatan wa tiscin wacishriina habeenka sagaaliyo labaatan wa alaaiina iyo habeenka soddon ay tahay marka sarara ama sumta sarara haada ashahri yacnii bishaan aakhirkeeda ma soontay waay marka haddii saa loo dhiga macnaha abu cubayd wanaqla abu daawuud can اlwsaaciyi wasaciid bni cabdilcaziiz ana sararahu walahu awsaaci iyo culammadana waxay yidhaahdeen sarara shahri awalu shahri ayb wanaqla alkhaطaabiyu can اlwsaaciyi kaljumhuuri sida jumhuur ay qabaan aakhirka kaljumhuuri oo kale waqiila asararu waxaa kaloo layidhi wasaطu shahri bisha nuskeeda meesha dhexe xakaahu abu daawuud ayضa abu daawuud baa sheegay warajaxahu bacduhum qaarkoodna way rajaxeen wawajahahu wuxuuna ku towjiihiyey qaarkaas biana sarara ama biana surara jamcu suratin wa suratu shayi wasطuhu surar waxay dhaheen jamcu suratin wa suratu shayina wasطuhu waa dhexda xuduntaada xaggey ku taalla adig dhexdaaday ku taalla saa darteed marka waxay yidhaahdeen waa bisha barkeeda laga wadaa waqiila asuraru wasatu shahri xakaahu abu daawuud ahay wayuayiduhu waxaa caddaynaya wayuayiduhu nadbu ilaa siyaami اlbiid wahiya wasatu shahri waannahu lam yarid fii siyaami aakhiri shahri nadbun waxaana sii xoojinaa bisha barkeed in laga wado bisha aakhirkeed wax gaaroo ku soo arooro sunnanimo male laakiin barkeeda waa lahaaya bisha nuskeeda bal warada fiihi nahyun khaas ayaaba ku soo arooray bisha aakhirkeeda wa huwa aakhiru shacbaan liman saamahu liajli ramadaan laa taqadamuu ramadaana bisawmi yowmin walaa yowmayn aakhirka inaan laga wadin taasaa caddaynayso xadiidkana waxa uu ku soo arooro la sheegayo waa bisha shacbaan waay wax laga hadla warajaxahu nawowiyu imaamu nawowina wuxuu ku rajaxay biana musliman imaam muslim afrada riwaayata riwaayadii ayuu keli yeelay allatii fiiha ay ku jirto suratu haada shahri riwaayada ay ku jirto suratu haada shahri can baqiyati riwaayaati waardafa bihaa wuxuu fangeliyey alriwaayaati alatii fiiha alxadu calaa siyaami اlbiid wahiya wasadu shahri kamaa taqadama imaam muslim xadiidkanuu qoray wuxuu dabageliyey axaadiidtii ayaamulbiidka meeshaa marka maxay tusaa imaam muslim inuu u haysto isagu marka agtiisa xadiidkan macnihiisu inuu yahay wasatu shahri imaamulbukhaarina aakhiru shahri u haystaa oo waa kan baabaystay aakhiru shahriga imaamu nawowina sharaxa muslimka qariinadaa ayuu ku rajaxay marka laakin lam arahu fii jamiici turuqi اlxadiidi bilafdi aladii dakarahu wahuwa suratu lafdigaa kuma aana arkin buu bal huwa cinda axmed min wajhayni bilafdi siraar waahrajahu min طuruqi can sulaymaan ataymi fii bacdiha surar wa fii bacdiha siraar wahada yadulu calى ana almuraada aakhiru shahri qaala alkhaطaabiyu qaala bacdu ahli اlcilmi su'aaluhu salى اllahu alayh ali wasalam can dalika su'aalu zajrin wainkaarin marka hadday saas tahay muxuu nebiga u su-aalay marka su-aalu zajrin wa inkaarin waay liannahu qad nuhiya an yastaqbila shahra biyowmin ow yowmayn maxaad u soomi weyde miyaadan soomin bisha yani aakhirkeeda yacni waxaa laga wadaa bay yidhaahdeen su-aal oo inkaar oo ku jira waayo yani bisha aakhirkeeda ha soomin oo kale inay tahay watucuqiba biannahu low unkira dalika low ankara dalika hadduu ku inkiri lahaa lam ya'murhu biqadaa'i dalika qalay ma uunan dhahayn calaa kullin marka bisha aakhirkeeda miyaa dhexdeeda miyaa aad baa laysuu khilaafsan yahay bukhaari aakhirkeeduu ku wadaa a'immada qaar badanoo ka mida waxay ku wadaan nuskeeda nuskaasaadna moodaa inuu nadbiyada ama sunnanimada aad u waafaqayo waxaa laga hadlayana waa shacbaan amaa sumta sarara haada الshahri qaala waxa uu yidhi adunuhu waxaan malaynayaa qaala yacnii ramadaan inuu yidhi yacnii ramadaantan waa wahmi maxaa yeeley ramadaan dhexdiisa iyo aakhirkiisa kol walba ramadaan meel walba waa laga soomaa awal iyo dhex iyo aakhir intaba waa laga soomaa soo maha marka nebigu inuu ninkaas saxaabigaa su-aalo miyaadan soomin ramadaanka nuskiisa ama ramadaanka aakhirkiisa ma soomin miya inuu yidhaahdo baciid wahay taasmeeshaa marka wahmi waay riwaayada ramadaankaas qaala rajulu ninkii wuxuu yidhi laa maya yaa rasuula allah qaala waxau yidhi fa idaa afdarta haddaad afurto fa sum yowmayni laba maalmood soon laba maalmood soon haddaba haddaad afurto lam yaqul isaltu salti ma uunan dhihin adunnuhu yacni ramadaan yacni adunnuhu yacni ramadaan waxaa yidhi waa abunucmaan ee ma dhihin saltu bnu muxamed qaala abu cabdilaahi abuu cabdilaahi wa qaala haabitun can muطarifin can cimraana can الnabiy sal l slam min sarari shacbaan riwaayada shacbaan waa wax ay ka hadlayso meeshaan marka fiiri qaala adunuhu qaala yacni ramadaan hada danu min abi nucmaan litasriixi اlbukhaariyi fii aakhirihi biana dalika lam yaqac fii riwaayati abi salt wakaana dalika waqaca min abi nucmaan lama xadada bihi اlbukhaariyu markuu u sheegayo wailaa markii bukhaari uu xadii abu nucmaan bukhaari sheekhiisa markuu bukhaari xadiidka u warinaayey ayuu shakiyeyo sidan yidhi wailaa faqad rawaahu اljawsaqiyu min طariiqi axmed bni yuusuf asulami can abi nucmaan biduuni dalika huwa sawaab adunnuhudan maba ku jirta axmed bnu yuusuf markuu u warinaayey wanaqla alxumaydiyu can اlbukhaariyi annahu qaala ina shacbaan asaxu shacbaan baa asaxsan wqiila ina dalika haabitun fii bacdi riwaayaati fi saxiix hadalkan bukhaari bacdi riwaayaat oo saxiixulbukhaarigooba ku jiraa wa qaala alkhaطaabiyu dikru ramadaan hunaa wahmun lianna ramadaan yatacayanu sowma jamiicihi yatacayanu sowmu jamiicihi wakada qaala daawuudiyu wabnu اljawsiy warawaahu muslimu ayضa min طariiqi bni akhi muطarif can muطarif bilafd hal sumta min sarari hada shahri shayئa yacni shacbaan wlam yaqac dalika fii riwaayati hudbata walaa cabdillaahi bni muxamed bni asma walaa qatri bni xamaad walaa cafaan walaa cabdisamad walaa gayrihim cinda axmed wamuslim walismaaciiliy wahayrihim walaa fii baaqi riwaayaati cinda muslim wayaxtamilu an yakuuna qowluhu ramadaan fii qowlihi yacni ramadaan darfan lilqowli saadiri minhu sala اllahu alayh ali wasalam laa la lisiyaami lmukhaaabi bidalik ramadaanku inay wahmi tahay oo wuxuu meeshan ku caddeeyey shacbaanku ay tahay xadiidka waaa fi lxadiidi mashruuciyati xadiidka waxaa laga qaadanaa buu yidhi ibnu xajar wa fi lxadiidi mashruuciyatu qadaa'i tadawuc soonka yacnii shayga sunnada ah in la qallayn karo ay bannaan tahay ayaa xadiidka laga qaadanaa maxaa yeelay sarar shacbaan in la soomo waa sunno nebigu ma soontay buu ninkan maya haddaba wuxuu yidhi laba maalmood beddelkeeda soon waqad yuukhadu minhu waxaa kaloo laga qaadan karaa buu yidhi qadaa'u lfardi biariiqi alwlaa khilaafan liman manaca dalika haddii soonkii sunnada ahaa nebigu uu sidan amray in la qalleeyo oo soonkii sunnadeed soomi jirtay haddaad iska dhaafta inaad soo guddo ay fiican tahay soonka qalla ah oo waajibka ah ee kaa tegey inaad qallaysa min baabi owlaa taa kusii owlaysana wa fiihi ishaaratun ilaa fadiilati sowmi fii shacbaan xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya shacbaan dhexdiisa soonka la soomaa inuu fadli badan yahay wa anna sowma yowmin minhu yacdilu sowma yowmayni fii hayrihi hal maalinoo shacbaan laga soomo laba maalinoo heyrkii laga soomay u dhigantaha akhdan min qowlihi fi lxadiidi fasum yowmayni makaanahu yacni makaana alyowmi aladii fawatahu min siyaami shacbaan aada iska tegsiisa qultu wahada laa yatimu ilaa in kaanat caadatu lmukhaaabi bidalika an yasuuma min shacbaan yowman waaxida haddii ninkaas hal maalin oo shacbaanka ka soomi jiray ha oo la yidhi laba maalmood beddelkeeda gud haa taasaa marka ogaal u baahan wailaa faqowluhu hal sumta min sarari hada shahri shay-an acamu min an yakuuna caadatuhu siyaama yowmin minhu ow akar ayb baabu sawmi yowmi اljumucati maalinta jumcada soonkeeda cowlka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay wa idaa asbaxa hadduu waa beriista saa'iman isagoo sooman yowma aljumcati maalinta jumcada facalayhi an yufdira korkiisa waxaa inuu afuro hadda marka halkan wuxuu baabaystay maalinta jumcada keligeed ma la soomi karaa jumco keligeed qaala xadaanaa abu caasim can ibni jurayjin can cabdilxamiid bni jubayr bni shaybata can muxamed bni cabaadin qaal sa'altu jaabiran radia allaahu canhu anaha annabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga ma reebay can sowmi yowmi aljumucati maalinta jumcada soonkeeda qaala nacam buu yidhi haa zaada hayru abi caasim wuxuu ziyaadiyey yacnii an yanfarida bisowmihi yacnii wuxuu u jeedaa an yanfarida inuu keli yeelo bisowmihi soomkiisa inuu ku keli yeelo an yanfarida inuu keli yeelo jimcada bisowmihi soomkii soon ou soomo oo soonkiisa uu ku keli yeelo iyada keligeed marka in la soomaa la diidaa jumco ahaan loo soomo maxaa baxaya marka meeshaas jumcadu hadday ramadaan ku jirto meeshaa ka baxay waa la sooma iyada jumco ramadaan ku jirto hadday qallo tahay jumco keligeed waa soomi kartaa maalin qallaa kugu jiro qalladii baad rabtaa inaad iska guddo maalin jumco waa soomi kartaa leanna maxaa yeeley adiga waxaad u sooman tahay jumco ahaan maahane qalla ahaan waay soo ma garanno nadar iyadana maalan waxaad tidhi ilaahay hadduu maalinka uu hebel caafiyo oo qofkaas yacnii jiran maalinkuu sariirta ka kaco soona waajib igu ah oo ilaahay wuxuu igu leey inaan soomo maalin jimcaa buu ka kacay waa soomeyna maxaa yeelay jumcadaa iyadaa waxaa weeyaan jumco ahaan uma soomayside nadar ahaanaad u soomaysaa soo ma garana jumcadii baa yowmu carafa kusoo toostay waa soomaysaa waa soomaysaa keligeed iyadoo aad waxba ku darin xagga hore xagga dambe maxaa yeelay waxa aad soomaysid jimco ahaan uma soomayside yoom carafa a baad soomaysaa maalin carafa ayaad u soomaysaa darteed soo ma garan intuba jumhuuru ahlilcilmi saasay dhahay ibnu xajarna sharax waa ku dhex sheegay ayib waxaa keliya marka soo haraayo waa maxay inaad u soonto jumcada weyneyn aada weyneynaysa darteed jumco soona istiri ma la ogola taas ilaa inaad maalin ka horeysa la soomaysid ama maalin ka dambaysa aad la soomaysid maaha ayb cilada marka jumcada in keligeed loo soomo jumco ahaanna loola raadsado loo diiday maxay tahay cilada ugu xooga badan waxay tahay inay ciid tahay jumcada maxaa yeele xadiidka nebiga cala sal salam jumcadu inay ciid ay tahay xadiid tilmaamay baa jiro oo yacni si sariixa u sheegay ayb oo wuxuu leeyahay yowmu اljumcati yowmu ciidin falaa tajcaluu yowma ciidikum yowma siyaamikum maalinta jumcada waa maalin ciid maalinta ciidiinna maalin soona ka dhigin hadday ciid tahay marka waayahay ciidda kaleba ma iyadaa ciidulfidriga ma la ogolyahay ama ciiduladxaa maalin ka horeysay maalin ka dambaysa haddaad la soomaysid ma la ogolyahay in la soomo waa may tan maxaa loo ogolaaday haddii la yidhaahdaa wuxuu yidhi ibnulqayim jumcadu inkastoo ciid lagu sheegay haddana ciidda meel walba kama shabahdo ciidda meel kastaa kama shabahdo meel walba kama shabahdo oo waxaad arkaysaa ciidda salaada la tukadaa ciid jumcada iyada salaatulciid ma la tukanayo dabcan marka meel walba kama shabahdo haddana laakiin xukunkan bay iyadu wadataa qaala xadaanaa cumar bnu xafs بن غyاث qال xdثna أbي qال xdثna الأعmش qال xdثna أbو صالح عن أbي هريرة رضي الله عنه qاal سمعت النبي sلى الله عليه ولي وsلم yquuل نبgaan mqlay oo dhahayo laa yasuumu أxadكم midkiin ma soomaayo yعnي khaبru بmacna نhyi waa younan soomin yowma الجumcati maalinta jumcada ilaa yowma qablahu maalin ka horeysa maahane inuu la soomay ow bacdahu ama ka dambayso yni qamiista haddaad soomaysid oo qamiis iyo jimco aa isku daraysid waa lagu ogolyahay aw yowman bacdahuna jimcadii iyo sabtigii inaad isla soonto jimco iyo sabti baad soontay waa la ogolyahay laba nahyi baad uga baxaysaa weliba markaasoo jumco inaad keli yeeshana waa uga baxday sabti inaad keli yeeshana waa uga baxday ilaa sabtiga laftirkiisa keligiis in soon lagu khasisaa waa la diiday macnaheeduna marka iyada waxaa la yidhi maalin ciid bay yahuudda u tahay waa lagu khilaafayaa marka khilaafkaas baa marka sida loo cabiraayo khilaaf badan war badan ku jiraan ibnu xajar isaga wuxuu leeyay in la soomaba waayuu leeya ee wuxuu reebay sabtiga soonkiisa nebigu wuxuu reebay markii hore ee ahlu kitaabka yacnii ahlu kitaabka uu waafaqi jiray ayuu reebay in la soomo muwaafaqatan lahum markii ugu dambeysana waxaa timid inuu khilaafo ahlu kitaabkii soo ma garanin maadaama inuu ahlu kitaabka khilaafo markii dambe ay timid mukhaalafatuhum taxsulu bisawmi iyaga marka ahlu kitaabka in la khilaafo waxay ku xasilaysaa in la soomo maxaa yeelay ciiddoodu iyaga qof qofka ciiddiisa ma sooma dabcan waa maruu wax cunaayo faraxsan yahay hala khilaafana waa layidhi maxaa lagu khilaafaa bisawmiyaa lagu khilaafa tabyiinu lcajabka ibnu xajar saasuu ku taqriiriyey kitaabkanna waa ku ishaaray fatxulbaariga waxaan u malaynaya juska tobnaad meelahaas iyuu ku sheegaa marka kolley tabyiinu lcajabka anima dul ma kor joogsanin laakiin wuxuu u baahan yahay in la fiirshan riwaayaad fara badan buu masaladan kitaab ka alifay ibnu xajar sowm sabtiga ayb marka iyadoon riwaayaadkaas la arkin ama la jamcinin badana waxaa weeyaan wax iska mala awaan unbaa laga sheegsheega calaa kullin sabtiga soonkiisa isagana waxaa la reebay in lagu keli yeelo soon xadiidkaanaana daliil u ah maxaa yeelay nebigu sal l slam wuxuu yidhi ilaa yowman qablahu ow bacdahu maalinta jumco ka dambaysana waa sabti ayb xadiidkan nas marka wuxuu ku yahay sabtiga soon in la soomi karo haddii maalin laga hormarinayo ayb oo jumcadoo kale laga hormariyo ayb haddii sabtigu isaga uu kusoo tooso carafa iyo koro keligiisa la soomi karaa qalla haddaad gudaysid waa samayn kartaa nadar haddaad la imaanayso waa waajib ayagkaas waa gudan kartaa xadiidkan dhahayo marka xadiidkii xadiidkan dhahayo laa tasuumuu yowma sabti ilaa fiima ifturida calaykumna isagaa laysku haystaaba sixadiisaa laysku haystaa axaadiidtan marka in waxaa la yaab le marka qof maraayo maslaku tarjiix waxbaan kala rajaxayaaba u dhahayaa axaadiidtan ayuu wuxuu leeya waa laga raajaxsan yahay waxaa ka raajaxsan kaas kale see uga raajaxsan yahay axaadiidtan saxiixeynkay ku taallaa kaasna kuma yaaleen ilaa imaam maalik iyo aimada qaar ay yidhaahdeen huwa kadibun waaba beenaa qaar ay yidhaahdeen meeshaasaa la gaarsiiyey marka xadiid saas meeshaas sidaas joogo laysku khilaafay iyo mid sixadiisa aan laysu khilaafsanayn ayuhumaa aqwaa kana xoog badan saxiixeyn ku sugan intaan tarjiixaas la gaarinna in la jamciyaaba karoonoo la yidhaahdo waxa la diiday waa in lagu keli yeelo ibnulqayim iyo sida uu yidhi a'immada salafkana wax yidhi mutlaqan sabti in la soomo waa mamnuuc mutlaqan ama isagoo bil ifraad isagoo isagoo yacnii ama isagoo wax kale la raaciyey wax saa u idlaaqay ma garanayno qofku marka sifaha xadiidkaas loogu dhaqmayna waa in salafka laga fiiriyaa say ugu dhaqmeen iyadana war badan iyo khilaaf badan ayaa ka yimaada weliba laa siimaa munaasabaduhu markay sabti kusoo aadaan sabti ma la soomi karaa sabti ma la soomi karaa yacni su-aalo fara badan baa ka timaada waa marka wareerin un weeyaan dadku marka in lagu wareeriya maaha in sabti la soomi karo waa kan xadiidkan iyo kan soo socdo iyo kii hadaaya aan soo marayna xataa daliilu ah haddaan sabti loola qasdayni kaana nabiyulaahi daawuud yasuumu yowman wayufdiru yowman maalin dhaafuu u soomi jiray haddii maalin dhaaf nebiga calayh isalaatu wasalaam cabdullaahi binu camarna waa amray saas inuu u soomo ee sabti ma kusoo aadaya maya marka maalin dhaaftaasoo u wadan waa kusoo aada sabti waa kusoo aadaysaa rasuulkiina inuu ka reebay oo cabdullaahi binu camar dhaaf yidhina lama haayo marka intaasoo axaadiid in la gaar maro oo la yidhaah labada xadiid kuwan iyo kuwaas waa iscaarideen kaas waa xaadir waxbuu reebayaa kanna waa mubiix ibaaxada iyo xadriga hadday iska hor timaado xadri baa yaa la hormarinayaa mataa taas cadamu imkaani iljamc haddaan la jamci karin waay haddii la jamcin karo maxaa nusuusta mid looga tegaa kuwana loogu dhaqmo haddii la jamcin karo waa in meel laysugu geeyo kulligood lagu camal falo sida loogu camal falana saas waay ibnu taymiya masaladan iqtidaau siraadi lmustaqiimka uga hadlay ibnulqayim waa ka hadlay isaga laftirkiisa tahdiibu sunanka iyo meelahaas uga hadlay marka ifraadka in keligeed lagu keli yeelo unbaa la diidaya qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya can shucbata xaa xadaanii muxamedun qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu can qataadata can abi ayuub can juwayriyata binti alxaari radia allaahu canha ana anabiya sala allahu alayh ali wasalam dakhala calayha wou u soo galay yowma aljumucati maalin jumca ayuu usoo galay wahiya saa'imatun iyadoo sooman fa qaala waxa uu yidhi asumti amsi shalay ma soontay qaalat laa maya bay tiri shalay maalintee waay waa qamiis qaala waxa uu yidhi turiidiina ma rabtaa an tasuumii qaddan berri inaad soonto sabti ah qaalat laa bay tiri ma raba inaan soomo soonkeedu marka muxuu ku keli noqday jumcada keligii qaala waxa uu yidhi faafdirii iska afuri soon marka jumco loola qasday iska afur yidhi marka meesha uu yidhi waidaa asbaxa saa'iman yowma aljumucati facaleyhi an yufdira waa kan marka deliilkeeda wa qaala xamaadu bnu ljacd samica qataadata qaala xadaanii abu ayuub ana juwayriyata xadaathu fa amarahaa fa afdarat wou amray nebiga fa afdarat markaasay afurtay oo soonkii markaa waa furtay طيب وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم